bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal duhur faylah weybaa ka dhowaada sana qodobada warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhaba haanshaanka door corona amisom oo kubaayta saldhigyo ciidan oo fariin andarti taliska ciidanka hoogga mahdi guuleed iyo cabdi haashi oo heshi mahdi guuleed khadar oo ku hadlay heshiiska geekiyo wada dareen gudoomiyaha agalkas leh iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo gudoomiye dooradii dagaal kudhiiha duleedka kismaayo iyo faahfaahin lakuelhaya guddoonka baarlamaanka hirshabelle oo la kulami kulamoonka socoda kulamo oo la kulamiha guddiga doorashooyinka heer federaal midooda yurub oo safiir cusub aan magacaabay soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhegaystayaal duhurnimaadun radio baydhaba shanghai tioy baan ka door karoon dhowr qof oo laka dilay toogasho ku dhiiday dalka maraykanka waa duura ahde taariikhdana iyo eta shanta bilo sagaalaad sebtembar lamada kun labaatiyo kowka taasi wahaynay qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal wararkii oo faahfaahsan duhur faydha dhegaystayaal taliska ciidanka amisom qaybta ciidanka ethoobiya ayaa waybayo sheegana in maalmaha socodiyo ku baho doonaan saldhigyada ciidanka iyo kalayin deegaano ku tirsan gobolada baay iyo gobolka gido ee maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland qoraalaha ku bahi taliska amisom qaybta saddexaad ee ethoobiya ayaa waybaa laka sheegay in iyo ku baha doonaan saldhigyada iyo kalayin buurdhuubo iyo qansaha dheere ee gobolada gido iyo baay iyagoona qoraal andri taliska ciidanka hooga dalka taliyaha ciidanka hooga dalka qayb taliska ciidanka hooga dalka qeybta lixdanaad ee wasaaradaha wasaaradda gaashaandhigga maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed iyo amisom waybayaa ku wargeliday in saldhige saldhigga in saldhigyadaas ciidanka iyo kula baha doonta ee sector tree kuku sugan qeybtaasi sidoo kale amisom iyo waybaya sheegtay in ciidamada ethoobiya iyo ku baayan buurdhuubo iyo qansaha dheere la kahoojiya doona saldhigyada ciidanka ee garbaharey iyo berdaale ee gobolka baay iyo gobolka gedo iyagoona tariska ciidanka hooga dalka ku dalbadi in iyo lagu reegan saldhigyadaasi ka hor labaatiyo kowda sebtembar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar iyo abdi haashe cabdulaahi gudoomiyaha gudoomiyihii hore ee agalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo heshiisa geeka ku deri khilaafka kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan faahfaahinta qodoboreedkan waynan sii dhammaystiraase zahra quslay kulamo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho ayaa waxaa ugu dambeyn gudoomiyaha aqalka sare ee cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed ay heshiis ugu gaaraan khilaafkoodii ku saabsanaa dhanka doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi heshiiskaani ayaa ka dhacay hoyga magaalada muqdisho uu ka degan yahay gudoomiyaha aqalka sare ee cabdi xaashi cabdulaahi iyadoo uu gudoomiyaha goobjoog ahaa gudoomiyaha maxkamada sare ee baashi yuusuf axmed waxa ayna ku heshiiyeen afar qodob oo kale ah koow in lasoo afja khilaafka labada dhinac u dhexeeyey ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan laba in la mideeyo gudoomiyaha iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer somalilan iyadoo garabka gudoomiyaha cabdi xaashi cabdulaahi qaadanaya gudoomiyaha ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga saddex in lasoo afjaro iskooxaysiga iyo abaabulinta u dhexeysay siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee somalilan loona midoobo hirgelinta doorashooyinka hufan oo ay daahitaan lahayn saddex in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amabacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ee warbaahinta dhammaantiin subax wanaagsan waxaan maanta ku faraxsannahay inaynu halkan iskugu nimid guddoomiyihii aqalka sare iyo ra-iisul wasaarihii ku-xigeenka xukuumadda federaalka iyadoo lagu soo afjarayo waxoogaha isfahamwaabah oo baryahaasi jiray oo la xidhiidhay qabsoomidda doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka gaar ahaan xildhibaanada kuraasta xildhibaanada gobollada waqooyi somalilan waxaan halkan idinku akhriyi doonaa insha allah heshiis ay gaadheen labada xubnood ee ugu sarreeya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee somalilan heshiiskuna wuxuu u dhacayaa sidan bismillaahi raxmaani raxiim guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar markii ay tixgeliyeen wadajirka dadka midnimadoonka ah ee ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan iyo danta guud ee dalka iyo dadka soomaaliyeed ugu jirta qabsoomidda doorashooyinka waxa ay ku heshiiyeen kow in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhexeeyey ee la xidhiidhay arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan laba in la mideeyo guddoonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer somalilan iyadoo garabka guddoomiye cabdi xaashi cabdilaahi ay qaadanayaan guddoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo lojistikada saddex in la soo afjaro iskooxaysigii iyo abaabulkii u dhexeeyey siyaasiyiinta gobollada waqooyi loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn afar in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan heshiiskan waxaa lagu gaadhay magaalada muqdisho shanta bisha sagaalaad labada kun iyo koob iyo labaad heshiiska hadda ayay insha allahu tacaala guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenku ku saxiixi doonaa halkan kadibna waa laydinla wadaagi doonaa intaas kadib waxaa ku xigi doona kelmad kelmad kooban oo ay odhan doonaan mas-uuliyiinta hareerahayaga fadhiya guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenku waxaa insha allahu tacaalaa heshiiskan daba socon doona kulan weyn oo ay iskugu iman doonaan siyaasiyiinta waxgaradka iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan maalinta talaadada ay bisha sagaalaad tahay toddobada kaasoo ka dhici doona insha allahu tacaala hoteelka dikaale si ay dadku iskugu cafiyaan layskugu laab xaadho isla markaana ay uga dhalato niyad samaan buuxda oo u dhaxaysa dadka ka soo jeeda somalilan aad iyo aad baad u mahadsantihiin muddo dheer ayuu soo jiitamayay khilaafka salka ku hayay ee u dhexeeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed iyo guddoomiyaha aqalka sare waxaana dhowr jeel ku fashilmay kulamo lagu xalin lahaa hayeeshee ugu dambeyn ay heshiiska gaareen
eediyada agmahasanta zahra qoslay dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa si rasmi weyb uusan sheegay in iyo ku heliyeen guddoomiyaha aqalka sare khilaafkii la xiriiriyey doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan weybanuusa sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar inuusa mahadnaga guddoomiyaha maxkamada sare baashe yuusuf axmed oo aan sababahay in la mudan mas-uul ee ankasaraya somalila mudanayaasha somalilan ee hadda ku sugan gudaha soomaaliya waybana uuse sheegay ra-iisul wasaare mahdi maxamed guuleed in mar walba rajeyay in guul noocan ay wada deero doonaan haddana se uuse sheegay in eedanka faraxsanyin heshiiskan waana uuse sheegay dalka in doorasho anjihaysadii hadalkan iyo goobtuusuna ku eri raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha aqalka sare bahda saxaafadda dhammaantiin marka ugu horraysa waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad ilaahay mahaddiis weeye waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa maanta kulankan noo suurta galay aniga iyo guddoomiyaha cabdi xaashi oo guddoomiyaha maxkamadda sarena uu isugu kaayo keenay in aanu ku soo afjarno doodii taagnayd ee ku saabsanayd horu soconsiinta iyo hortabinta doorashooyinka labada aqal ee somalilan alxamdulilahi rabbialcaalamiin ismariwaagaasi maanta waa noo soo afjarmay hortiinna ayaad arkaysaan iyadoo ilaahayna markhaati nooga yahay idinkuna ay markhaati ku tihiin inaannu soo afjarno saxeexnay heshiis afar qodob ka kooban oo saldhig u noqon doona hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee somalilan haddii ilaahay yidhaa waa mahadsantihiin waan u hambalyaynayaa waanan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha doorka shariifka ah maxkamadda sare ee uu qaatay adeerkii guddoomiyaha cabdi xaashina waxaan leeyahay cimrigaagu ha raago caafimaad baan kuu rajaynayaa iyo cimri dherar inuu ilaahay ku siiyo waa mahadsantihiin waxaa kaloon ugu baaqayaa dhammaan shacbweynaha somalilan xildhibaanada u tartamaya in hadda loo jahaystay doorasho kelmadda iyo hadalkuna waa noo dambeeyaa sidaa guddoomiyuhu yidhi oo madal baanu ka hadli doonnaa wixii khilaaf iyo shuush ahana waa baxeen ilaahayna haynagu waafajiyo haynaguna garansiiyo inaynu tubtaa toosan ku soconno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhinaga kala dhinaga kale ah guddoomiyaha aggalka sare cabdi haashi cabdulaahi iyo dhinishay weyba usuuna sheegay in mahadi guuleed isku aqbali xalka guud ee dalka sidaasayna iyo keliyan sida uuse sheegay mahadi maxamed mahadi siduuse sheegay guddoomiyaha aggalka sare ee ba guddoomiyihii hore ee aggalka sare cabdi haashi cabdulaahi oo usuuna geeka goobjooghay heshiiskana ku ogolaaday in uuse ku gadooma in uuse heshiis la saxiixda wasiirul wasaar ku-geenka dalka mahdi maxamed guleed xilligeeka guddoomiyaha aggalka sare guddoomiyaha maxkamadda sare ee baashi yuusuf axmed xalintii oo ku wada jiray
marka hore waxaan mahad ballaaran u celinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare iyo walaalkay prime minister ku-xigeenka oo ila ogolaaday inaanu ku heshiino xalka guud ee dalkan maanta waxaan filayaa khudbo dheer oon halka jeedinayaa ma jirto laakiin waxaan leeyahay waad arkiisiin hortiinaan ku saxeexnay heshiis heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka annagoo u danaynaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanta somalilandiba inaanu ku dhaqaaqno waad mahadsantiin
hadalka mas-uuliyiintan sarsarayta ee somalilan ee kasugan gudaha dalka ayaa waybahaka eday hela uuse dhexdhexaadin aan sameey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed weli warkii duhurnimo ee reediyo baydhabaya dhegaystayaal la socotaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo guddoomiye dooradii xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal iyo geekweybayo dooradina guddoomiye cusub kudib doorasho kudhidii magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulanka ayoybaa xaadire tumiyo sied xubnood waybana xilka guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka landoorday xuseen maxamed maxamuud oo ushali tumiyo siedka cod oo hawada haadiren kulanka doorashadan iyo koyti kudib markii guddoomiyihii hore ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka qaranka ilaahay naxariisa cabdulaahi abya nuur usa dhimaday dagaal kudhih duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka soomaalida ee jubbaland oo faahfaahino laku helahaya faahfaahinta qodoboreedkan xasan jookar iyo ninsi dhamaystire dagaal jeysadii khasaare shaalduwan iyo kudhiya duleedka baarsanguni oo hooskayo magaalada kismaayo maybaana usan dhexeeyay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ku tirsan al-shabaab dagaalkiyaa mayba ku dambeeyey kudamadiyo al-shabaab iyo haweerareen saldhigyihiioo dhowaan ciidamo ku tirsan haan jubbaland iyo ka samaysadeen howlbaraha oo ku tirsan deegaanka baarsanguni maybaana meelasay kudhiyay dagaal socday inku badan sacad wararka la hela ayaa sheegay in dagaalka uuse dhaliya khasaare shaalduwan sida oo kale uuse ka dhaawacmay askari ku tirsan ciidanka jubbaland mayban iyo saraakiil iyo sheegana inay isku dafaacaan weerarka unkukooy dhiniga al-shabaab deegaanka baarsanguni iyo deegaanada kale oo hoos koyo magaalada kismaayo ayaa mararka qaar ku dhiya dagaalan dhexeeya ciidamada jubbaland iyo al-shabaab sida oo kalena ciidamada jubbaland iyo dhanshayoona fuliyaayaan howlgallo ku dhan ee al-shabaab
ciidaag mahadsantaha xasan howjo karar guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cabdihakiin luqmaan maxamed iyo kulan weyba usla qaaday wefda ka socda guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo geeka deri magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kulanka guddoomiyaha cabdixakiin luqmaan iyo xubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo weybayo kuwada hadleen sidii lan dardar geli lahay waana lan fududeey lahay arrimaha doorashooyinka aggalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiga doorashooyinka ayaa guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabeelle weybayo in sheegana in muhiiman eta doorashada aggalka sare ee baarlamaanka ee kudhiyo doonta magaalada jowhar ee caasimada hiirshabeelle iyo nogodo doonta too cadaaladeh waana laku dheerada wal kasta oo sheena kora khilaaf xubnaha ku socda guddiga hirgelinta doorasho doorashada heer federaal iyo shalay weybayo derena magaalada jowhar ee caasimada hiirshabeelle iyo weybayo goobro ku nogodo doonana doorashada senatarada aggalka sare ee kudhiyo doonta magaalada jowhar midooda yurub oo safiir cusub han magacaabi soomaaliya dalalka midooda yurub iyo safiir safiirkii hore ee estonia ee u k tina waybayo han magacaawin inyo hogaamida safaarada safaaradda midooda yurub ee soomaaliya safiirka cusub ee midooda yurub ayaa oo fadhi fadhiyo doon fadhisha noqda doona soomaaliya ee tina yawayba iyo noqdaasi qofkii saddexaad ee estonia iyaan dhalata waan hogaamida safaaradaha dibadda ee midooda yurub tina yawayba iyo bedelo doonte safiirka midooda yurub ee soomaaliya nicholas berlanga oo muddo saddex sana ee xafiiska rooge kaas oo dhowaan magaalada muqdisho wallanka sameey xaflad sagootine laha ku bilaawa lamada kun tomiyo afartii lamada ku ilaa lamada kun tomiyo todobii interleman iyo wayba yahay tay hogaamiyaha ergiga midooda yurub ee liberia waybana ayaa ku shaqeeyasay wasaaradda arrimaha dibadda ee estonia ilaa kun sagaal boqol sagaaliyo kowdii dhowaan ayaa la rajeeyahaya in magaalada muqdisho iyo hadeerta safiirka cusub ee midooda yurub fadhisha naqda doona soomaaliya iyadoo oo shaqadii ku bilaabo doonta xarunta safaaradda midooda yurub ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka meelo warka duhurnimo dhegeystayaal ku dhegeysta aytaan weybo idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka dhowr qof oo laka dilay toogasho kudhiiday maraykanka saddex qof yaa ku dhimatay sade kalena ka dhaawacmin kudib toogasho kudhiiday magaalada washington d c qoraal aha kubahi booliska oo hadha keen bartiyo twitter-ka yawaybahayo ka xaqiijina in toogashadaasi hadheedi waa toogashadaasi dhiidi waana dad ku dhimadan dadna ka dhaaw sida kale oo qofna ku dhaawacmin toogashada yawaybayo ku dhiiday qeybta waqooyi galbeed ee washington d c taliyaha booliska washington d c rebot robert yawayba uuse saxufiyiinta an sheegay in qofkaasi haaye qof gaari wedadi gaari madownaha kudegi lankaas aqoonsaas aqoona lanin lahayna kadibna falkan jeysdi isuga dad badan dhahdiyo falkanku jeysdi hadda booliskyaa dabu rogan taliyaha weybo sidoo kale sheegay qof allaala qofkii hogta eedeysanayaasha siisheena toogashadaasay eedeysanayaashaasi hogtiyo sheena inuusan la siiyo doono abaalmarin lacageed oo dhan toddobaatiyo shan dollar oo dollarka maraykanka warkii duhurnimo ee radio baydhabo ee beledka baydhabo dhegaystayaal kordho socoteen geedka antiyaniinkeegii warku heesiinjeediya ee islantanhaasiin ku saaray anagoo injineer sabriye miyay la qaybta farsamadeen fidhi saaxiibkay jookar dhegaystayaal warkan ku kala lamideen timarkale hawada dib oon kulamaana saas iyo ammaana lah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu